laakiin waxay noqonaysaa cid khalwadooda iyo waxba aysan dhibayno ee, maalan haween oo kale ama qof kale oo maxram u ah in loo adeejiyo maahane ee nin ajnabiga guriga la keenin nimanka oo guriga nin ajnabiga keenahayo gurigu khaadim ka yahay masaa'ib badanay sababa dhib bay keenahay ninka guriga uga tegayna mala- malag maaha naagtuna malag maaha waa dhib baa meesha ka soo socda watalzamhu waxaa ku laazimaysa nafaqatu lkhaadimi khaadimka nafaqadiisa idaa kaana milkaha milkigeeda hadduu yahay hadday ayadu khaadim leedaho milkigeedo addoon oo kale maalan leedahay nafaqadiisa asagaa laga rabaa waa inuu bixiyo inuu bixiyo asagaa laga raba wainamaa talzamhu marka haddi mar allaale markii la nikaaxiyo qabuul la yidhaahdo eh, nafaqadii hore miyay ka waajibtay nafaqadu ma horey ka waajibaysaa mar allaale markii nikaaxiiba la rido khaas ahaan qaabkan hadda soomaalida qaar ka mida u dhaqmo oo nikaaxii iyo guriga geyntiisii muddo dheer ay u dhexayn karto oo qaab asaga nafsadiisa iska dhi- iska dhib badana ay ka fiicnaan lahayd in eh, markuu ninku diyaar yahay wixiisi isku hal mara ka dhigo wainamaa talzamuhu waa laazimtaa an nafaqatu nafaqadu waxay ku laazimtaa ninki idaa sallamat ilmar'atu naagtu hadday dhiibto nafsaha nafteeda ilayhaasa diyaar baan aniga ah ow caradaad ay bandhigto nafsaha nafteeda caleyhi korkiisa ay tiri anuu diyaar baan ow caradahaa weliyuhaa weligeedu uu bandhigo in kaanat saqiiratan hadday tahay weligeedaa soo bandhiga waa diyaar bay kuu tahay sawaan kaana zawju kabiiran aw saqiiran mid yar oo laa yata'ataa minhu lwad'u ee jimaacuus ka suurogeli karin maha noqo oo haddii la yidhahdo wiilkan yarka ahaa naagta loo nikaaxiyo iyadii raalli taho ciddii raalli taho la nikaaxiyo la diyaar bay kuu tahay nafaqadii waa laga raba na wiilka yarka inay u dhaqaalaysu rabo ilaa an tusallama in la dhiibo mahana wahiya saqiiratun ayadoo yaroo laa yumkinu waduhaa wadigeedu uusan suurogeli karin oo falaa nafaqata lahaa markaas dhiibitaanka la dhiibahayaa waxa macnaa male wa shardu dalika aydan an tumakinahu inay makinayso weeye atamkiina taam tamkiin taamaho inay ninkii ogoshahay bixaysu laa tamtanicu minhu aysan diidayn fii leylin wa- ow nahaarin waqti ay diidaysaa uusan jirin oo marka taam noqon maayo hadday maantiina diido habeenkiina ogosho falow nashazat haddii ay da- eh, ka- da- ka- ka- iska kor yeesho daacadiisa ka baxdo fii- walow fii saacatin saacadba ha noqoto ow saafarat ay safarto bikayri idnihi idan la-aantiisa ow biidnihi idankiisa ku safarto lixaajatiha xaajadeeda ayay u safartay ow axramat ay xarmato ow saamat ay soonto tadawucan soon sunnaa bikayri idnihi aw kaanat amatan addoon ay taho fasal- fasallamaha sayidu leylan habeenkii faqad uu dhiibo maantiina ku shaqaysto falaa nafaqata lah haddii ay nushuus la timaado yidhi saacad ka mid a mala eh, nafaqa ma yeelanayso hadday iska safarto asoo aan ka warqabin meel iska aado ama ayada dan ay leedahay u safartay meel hebel baan aadahayaa meel hebelkiyaa loo fasaxay waa aaday inta iska maqan tahay eh, nafaqa ma lehuri ama xaj bay xarmatay ama soon sunnaahay idan la-aantiisa iska soontay aw kaanat amatan addoon bay ahayd oo fasallamaha sayidu sayidkiibaa dhiibay leylan habeenkii kale ninkii ilaha wuxuu leeyahay habeenkii waa ku imaanaysa laakiin maanta cadanaa ku shaqaysana falaa nafaqata lahaa nafaqa malo meeshaas marka tamkiin taan baan jirin meeshaasuu leeyahay Eh, iyadiio soomanna ninku inuu ka dhowrsadaa suuragala ixraam hadday ku jirtana haddee eh, uma uma uma banaanaanayso hadday iska safarto meel aaday wa ama almuctadatu tii ciddo tirsanaysa fayajibu lahaa waxa u waajibahaya assukna askun fii muddati lciddati ciddada muddadeeda horta hadday muctado tahay guri la dejiyo waajib bay tahay inta ciddada ay ku jirto sawaaun kaanat cid- kaanat alciddatu ciddata wafaati ahaatay oo hadday wafaat tahay xoolaha intaan la qaybsan gurigan wixiisaa laga jara oo afarta bilood ay ku jirayso iyo tobanka beri ama hadday xaamilo tahay ilaa xamliga ay ka dejiso gurigan waa laga goyna aw rajciyatan rajciye ahaatay ninkii dalqad ama labu ku furay ee waa soo ceshan karaa waa inuu guri dejiyaa waajib bay ku tahay aw baa-inin ahaatee baa-inkaana waxa weye waa furay waa la kala tegey waa dhamaateen dalqadihii waa dhammaadeen laakiin cidday ku jirtaa intay ciddada ku jirto guri waa laga raba gurigaas waxbaa lagu xafidaa waa inay gurigaas ku jirta laa tukhrijuuhunna min buyuut eh, hmm. من بيوتهن ولا يخرجن مم. وأما النفقة النفقة فلا تجب واجب ميسو في عدة الوفاة عدة الوفاة نفقة واجب ميسو نين كان دول انت مركي وحي دين دين هاي وقري أنا جاركي سي أو ناكتا معتدة وحاس لغا بحي انت كلا حولا قيبو قف وحي سولي هاي قف نفقة كوي يرانا يا مجو وابا قيب سمين حوليه نفقة ما بجرتب قف وحي سوليش وتجب للرجعية مطلقا رجعيتي مطلق هانبا أما أور هلا هاتو أما يسون أور هلا هان لهاني هذه رجعيتها رجعية زوجي حساب سنتو نفقده واجب وللبائن مدي بائن كاي بائن كوا مدي دلقده هيدو دمادين أما والا فسخي أما إن كانت حاملا هذه أور لها يدفع إليها والودي بها يوما بيوم ومركي أور لها هين انتاس أور كاس لها والا نفقينا وإن لم تكن هذه سنة هين البائن حاملا haddaysan uur lahayn falaa nafaqata laa nafaqa male asdalqadihiina waa dhammaadeen dalqadihiina waa dhammaadeen uurna male nafaqa male laakiin waxay leedahay sakan sakan bay leedahay walkiswatu ka nafaqa dharkuna nafaqadu la socda markii la yidhaahdo nafaqay leedahay dhar bay leedahay وين اختلف الزوجان لبدا nin haday isqabtaan ay labada isqabtay haday iskhilaafaan fi qabd nafaqat nafaqadi qabdooshadii fal qowl qowlaha qowlkeedii oo nafaqadi waa siiyay ayaduna ima siin bay tir marxaatina lama hayo ayada la dhaarin illa anna al asla عدم التسليم او عدم القبض وين اختلفا في التمكين تمكين كي bay isku khilaafeen waa idiidu yiri ayaduna ma diidin bay tir fal qowl qowlu قولك وقولك سيوا سجع على دارنا هي إلا أن يعترف إنه قرط معنا بأنها مكانت أولا واجه رأينا مكان سوء وقليد ثم يدعي النشوز النشوز وشاكت معنا وفرق قول قوله هدو واجه ورا تمكينك واجه وافي عنا لو قال لك سوء النشوز كلت ميوي هذا الأصل عدم النشوز مرك أصل كاس قفك حيسته قفك كاس على دارنا البينة على المدعي واليمين على من انكر مدعياس marka waxa la yiraahdaa man yukhalifu qawluhu dhahir wa annika qawlkiisu khilaafsan yahay dhahir nin meel joogo xoolo haysta adiga xoolahan aanu ninka iga qaat qawlkiisu dhahir waa khilaafsan ee naagtaanu ninka uu qabayo intaas wada joogayna wax dhibi aysan jirin haduu yiraahdo hadda waa igu naashisood cadayn bay u baahan tahay waxa weeye qawlkiisu dhahir waa khilaafsan haye nafaqadii waa si ima siin hadii la isku qabsado asal waxa inaan waxba la siin marka qofka qowlkiisu daahirka khilaafsan yahay qofkaas waxa weeye waa muddaci kan kale muddaca calayhi midkaasaa la dhaarin ومتى ترك مركو كتو الانفاق عليها انه نفقيه مدة مدة انه نفقيه صارت النفقة عليه دين نفقته كركيس الدين بيكون نقونيس ناقتا دي مدة كما قيه وسن وحبا سين انتاس واكو قرنتها النفقة waa laga دين بيكون نقونيس meeshaas marka ninkii uu haystay saas arintiisa ku socota haye waxba waayay fariisiga wax ku soo dhici waayay wayda acsara haduu amna faqiiro binafaqati almu'sirina mu'sirinti nafaqadu ninkan waxba waa waayay nafaqatu almu'sir waa keenay waa halkii mid xataa waa keenay waa aw bil kiswati kiswadiibu ku faqiiro cunto waa keenay karaa laakiin darba fara kuma hayo aw bis suknaa gurigiibu ku faqiiro guri uu wax dejiyo maayo laakiin hadduu guriga la dejin lahaa cunto iyo dhar waa keenay lahaa waxaa suuragala inuu meelaha qaarkood gurigu qaali yahay oo kale gurigii uu qaban la'yahay laakiin raashinkay waa ka adag sabata lahaa fasku nikaaxi nikaax inay iska fasakdaa u sugnaanayso cunto la-aan inay noolaataa u suuragal maaha kiswa la-aan inay noolaataa suuragal maaha duur inay joogtaana suuragal maaha marka fasku nikaax marka dee ninkii inuu mucsir yahay oo wax waayey ama inuu mucsir yaho wax diiday waxaa la rabaa xaakim inuu suga maahane haddii qof walba ay tiraa ninkii waxba waa waayo iska fasakhato meeshii waa laysku wareera wareer baa meesha imaana waxaa la rabaa suudaankaa loo geynaya isagaa dadka wax kala leh فإن شاءت صبرت هذا رتوا صبريسا وبقي ذلك وباقي نقنا الله يد في دمت هذه رتوا اسك صبريسا وحي نفقد وكل عانيس ama hadday ayadu xataa waxaysato waxeeda iska isticmaali kartaa asaga wixii waa ku lahaanaysa haddii ay doontana waa fasakhanaysa wain acsara hadduu faqiiro biludmi iidaankii aw binafaqati alkhaadimi khaadimkii nafaqadiisii أو بالنفقة المؤسرين حلو قبل جرو نفقة المؤسر ببحين جرى نفقة المؤسر كيو ما أنت واي أو المتوسطين فلا فسخ لها فسخ ملك لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه كيلو عريرينا فلينفق مما آتاه مركا نفقة المؤسرين وقف سخن معه لكن معسر نفقة دي مركو واي واي مركا لقف سخنه وإن كان الزوج منك ناقة قبا عبدا أدون هدوية فالنفقة في كسبه كسب كسين نقط وحلا وحو سوى شقي هرت النفقة إلى لو جوينه سو نينك أسجل على جور وما فسحين جور بو فسحي جور كي خرش بو سارة خرش كان كسب كيسا لقى بحين وإلا عدوسا كسب لهين ففيما في يده قعنتي سواء كجرة أيا لقى بحناية إن كان مأذونا له مثل الله قول هذا هدوية في التجارة التجارة أدون كان العقو ديبي كشقيب ويري guursuu yidhi marka xoolahaas gacantiisa ku jiraan nafaqada laga bixina asagu wuxuu kasbaday ma jirto laakiin xoolaha loo dhiibay xoolahan tijaaradooda loo dhiibu ka bixina ayaa laga bixina wailaa haddaan midna jirin kasabna male xoolana gacanta kuma hayo fain shaacad fasakhat hadday rabtay fasakhaysanhays wain shaacad sabrad hadday rabtana waa waa sabraysaa ilaa an yactiqa intuu ka xoroobo fataakuda minhu ay ka qaadato labadooda midood bay noqonaysaa meeshaas nafaqadii wuxuu uga soo baxay hal sabab oo asbaabtii ka mid ah waxa weeye zawjiyadii labadii sababood oo kale waa dhiman yihiin hadda wuxuu galay sababtii labaad oo qaraabadii ah faslun fii mu'nati alqariibi qariibkii kharashkiisii wey yajibu cala shaksi shaksigii waxaa ku waajibahaya dakaran kaana rag ahaaya aw untaa dhadig ahaaya idaa fadala hadduu kasoo horo can nafaqatihi wa nafaqati zawjatihi asaga nafaqadiisa iyo xaaska nafaqadiisa an yunfiqa inuu nafaqeeyo cala alaabaa'i walummahaati aabbayaashii iyo hooyooyinka aabbayaashu waa aabbo waa awoowo waa saasay isku sii daba taxan yihiin hooyooyinka wayn calow haba kor noqdeen min ayi jihatin kaanuu jiha kastoo ay ka ah jihaday ka ahaanahayaan hooyo xaggeed kasoo socoya iyo aabba xaggood awowaha hooyada hooyada hooyadeed maxaa ahaa aabbaha hooyadiis qofkii qofkaanba asalkiisii kasoo socda waxa weye nafaqo ku leeyahay asal baa leeyahay wacala alawlaadi awlaadiina inuu nafaqeeyo wa awlaadihim wain safaluu haba hooseeyeen dukuuran rag ah kaanu ahaayeena oo inaatan dhadig ahaayeen rag iyo haween waxay noqdeen ilmihiisa iyo ilmahooda inuu nafaqeeyana waajib bay ku tahay marka asal iyo farac labadoodaas inuu nafaqeeyo waajib ku ah wixii asalkiisa iyo waxaas ay ku farac bishardi alfaqri walcajzi faqiirtinimo iyo caajzinimo labadaas waa in la isla helo qofkaan waana faqiir waxna ma kasban karo labadaas waa inuu isku helo labada shardi oo ishaysataana ilmahay ku saabsan yihiin maa waalidka kuma saabsan ilmaha waa inay faqiirnimo iyo caajisnimo isku helaan xoolana ma qabo mana kasban karo laakiin waalidku mar hadduu asagu faqri helo kasab lagu kasbi maayo haddii ilmihii wax leeyihin ayagaa siina haye bishardi alfaqri walcajzi imaa bizamaanati cajziga asbaabtiisi baa la sheega zamaanadani waxa weeye waa naaf qofkaani naafow marad waxaa haystaa naafeeyey aw dufuulatin caruurnimo aw junuunin waali marka ama xanuun baa naafeeyey ama waa waalan yahay ama caruur yar wey marka qofkaasi kasab caajis buu ka yahay kasabkii caajis buu ka yahay wayajibu nafaqatu zawjati labi aabbaha zawjadiisi inuu nafaqeeyaa waa ku waajib odagii faqiir buu noqday ilmihiibaa wax haysta gabdho iyo wiilo loo kala sooci maayo odagii inay nafaqeeyaan baa laga rabaa xaaskiisina waa la nafaqeyna keligiis ma joogi kara meesha fain kaana lahu aabaa'un aabbayaal badan hadduu leeyahay wa owlaadun owlaad walam yaqdir calaa nafaqati lkulli gidigood inuu nafaqeeyana uusan heli karin qadama lumma habartuu horumarin aabaadaan hada waalid wey waalid buu leeyahay waalidka hooyaa la hormarinayo odag uma alibna asaqiir uma alkabiir kabiir oo wiil weyn oo waxa weeye ama naafo ama ma kasban karo inuu nafaqeeyo wax kasabkii ka hor joogsadaa haysta naagtii ayada wixii o dhan waa laga hormariyey وهذه النفقة مقدرة بالكفاية كفاية لو قدر لمد مع نفقة زوجة وحوي كفاية خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف sidii hindi bintu cutba miya waay tiri abu sufyaan rajulun shaxiix gacantiisa waxba lagama soo saari karo marka kaf kifaaya wey ayada sidii tii hore mud- mudya lagu qadari maayo walaa tastaqiru fi dimati dimadana ku sugnaan mayso nafaqada qaraabada oo hoo- waalidka ama ilmaha deyn lagu yeelanayo noqon mayso ilaa inuu suldaan qadaro inta la isqabsado uu yidhaha intaasaa maanta lagu leeyahay markaas waa suldaan baa qadaray laakiin haddii kale hadduu maanta meel kale wax ka helo iska cuno oo kifaayo oo helo waxba lagama rabo qofka وإن احتاج الوالد والدك هدو أباهدو المعصير عيرتاه إلى النكاح النكاح لازم الولد ولدك وحكو لازمها يا المعصير حول عقبي إعفافه إنه دوره إما بالتزويج إنه قوري أو التسرق تسرق إنه وإنه أدوان وقضو أو إنه ناقو قوري هدي أضغي وفقير يهي ناقن أباهن يهي ولدكينا المحولة أقبه حال رأينه قوري نفقه كليه لغي يلمي ولبا هذا وحي ولا يجوز أن ينكحه عجوزا أو شوهاء قفا وحبي عفافين كلين لما حب ومن ملك رقيقا أدون ننكي هانتا sababtii labaad ba saddexaad baa la galo waa milki wixii aa milkisaa nafaqay kugu leeyihin dadka hadda ee xoolaha carcarbeedka oo kale aan u malaynaya inuu ugu dhib badan yahay oo dadku intay iska haystaan aysan wax siinin ama ee, dameerka la rara ama muxuu ahaa xayawaanaadka qofku leeyahay hadda addoommo ma jiraan oo dad hoo nool ee ee, dadhi ma jiraan marka waxyaalahaas uu milkigooda yeelay nafaqadooda laga raba waa milki sababta saddexaad milki wey waman malaka raqiiqan addoon ninkii milkiye ow dawaaba daabado lazimahu nafaqatu nafaqaa ku laazimaya walkiswatu kiswana waa ku laazima waa inuu dhar siiya hadday addoomma yihiin dawaab haddii uu yahay lama ogola neefkaa inuu gaajo u dilo lama ogola fain imtanaca hadduu ka reebtoona alzamahu lxaakimu xaakamkaa ku khasba wuxuu leeyahay waa inaa nafaqaysa marka haddii hadda xaakimka ku khasbaan la arago xaakimka uu hurdahayo ee, ama masaalixdaasi waxaas uusan ka warqabin qofka waajibkiisu waa saaran yahay. isagaa laga rabaa inuu wixiisa ka baxo fain lam yakun lahu maalun hadduusan xoolo haysan ukriya caleyhi waa la karaynaya inaamkana hadday suuragalto dameerkan hadduu nafaqayn waayo waa la ijaarahayaa ijaarkaa laga nafaqayn hadduu addoon yahay waa la ijaaraya waa la nafaqayn wailaa biica caleyh neefkan uu nafaqayn waayo waa laga gadaya qiimihii markaa uu goyn karaa lagu gadaya cid kaloo nafaqaysataa la siinaya asaga ninka marka hadday tahay wuxuu xoolo oo eh, xayawaanaadka hilibkooda in la cunaa xalaal tahay haddii uu leeyahay saddex waxyaalood baa mid laga rabo inuu nafaqeeyo iyo inuu gado iyo inuu gowraco looma ogola inuu baahi ku daayo saas u fiirsado looma ogola waxyaalaha oo eh, hilibkooda aan la cunayn sida dameerkao kale ama waa inuu nafaqeeya ama waa inuu gada masaladaas waxaa kaloo iyadana meeshaas xigta eh, hadduu neefku gedmi waayo neefkan baahan oo saa u liita in la fiirsada lama ogola dadka kaloo musiriinta ama baytmaal hadduu jiro waxbaa laga siina xayawaankaas la cadaabin dadka hore inay wada fiirsadaan lama rabo. masale kaloo iyaduna meeshaas ku jirto oo muhiim ah oo dadku eh, in badan aysan iska iska saarin waxa weeye neefkan xayawaanka ah oo milkigiisa lama rabo inuu qofku ku xadgudbo wuxuusa qaadi karin lama saari karo wuxuusa qaadi karin ma la saari karo faslu fasalkaani haddee reerkii waa laga hadlay meherkii nikaaxii baa laga hadlo sadaaqii meherkii baa laga hadlo welimadii baa laga hadlo sidii loo dhaqmi lahaa baa laga hadlo nafaqadii la kala qaadana ayaa laga hadlayo ee masale markaa iyaduna meesha soo gashaa waxa weye ilmaha dhashay ilmahaan dhaqaalahoodii yaa laysku qaban karaa yaa dhaqaalayna habartay odag waxaa laga yaabaa inay isqa eh, wada jiri waayaan oo kala tagaan ama midkood dhinto ama marka ilmahaan dhaqaalahooda yaa iskale فصل في الحضانة حضانة وحوي هي القيام بتربية من لا يميز ماذا وحكى سوعي كريم تربية ديسة إن لو قعود ولا يستقل بأمر نفسه نفتي أمر كيسنا لك لنقنك marka doqobeyntiisiiyo dharka dhaqadiisa sidii loo dhaqaalayna wuxuu yidhi faslun axaqu nnaasi bixadaanati طifli ilmaha dhaqaalahoodii alummu hooyow xanaanayntooda hooyaa iskale uma ummuhaatuha hooyooyinkeedii almudliyaatu kusoo dhawaaday biinaatin dhadi kusoo dhagaa ee hooyada hooyadeed ayeydeed wixii hooyaha ku soo dhow ummahaadkaas marka kuwaas waxay kasoo kasoo kasoo ka marahayaan ee hooyooyinkii aabba xaggiisa ka yimid ayaa ka hormara almudliyaatu biinaatin tuqadamu waxaa la hormarinaya alqurbaa falqurbaa midba miday ka dhowda haddii ayeeyana joogto hooyana joogto ama laba ayeeyo isxigtaa joogto tii sukaysaa la siina uma alabu aabbaa ku xiga uma ummahaatuhu kadalik aabbe markii la gaaraa hadda hooyadiisina ay ka dambayanaysa uma abuuhu aabbihiis awow waa meesha imaanaya uma ummahaatuhu kadalik hooyooyinkiisiibaa imaanaya hadday tabar bahayaanba uma aluktu shaqiiqa walaashii ku aabbiyo hooyo ah uma alakhu shaqiiq uma lilabi walaashii ku muxuu ahaa walaashii ku aabba ahayd ama walaalkii ku aabba ah uma lilummi midii ku hooyo ahayd uma alkhaalatu habaryar uma banaatu likhwati walaalihii gabdhahoodii oo lilabaweyn uma banuuhum wiilashoodiioo kuwii abaweynka uma lilabi walaalaha oo aabba kaliya ku ah gabdhahoodii uma banuuhum wiilashoodii baa ku xiga mar walba ragga iyo haweenka haweenkaa la hormarin ayaa dhaqaalaha arrinta noocaasa u dhabar adag uma lilummi walaalihii ku hooyada ah uma alcammatu eedda hadda kabacdi imaanaysa uma alcammu adeer baa imaanaya uma banaatu alkhaalati habaryarta gabdhaheeda uma banaatu alcammi uma bnu lcammi marka saasay isku xigxigaan وشرط الحاضن متك وحضانينها شروط سؤال عدالة عادل لموي هدو سن عادل هين قف كان علمها يركا وخيانة والعقل وحقرشوي مجنون هدي وحلو دي باسقا بنفتي سي حنانين والحرية حر نموي هدو أدون يعني عد باسكا كحيسان يسو ميالو درسان يسو وحلو مقوانك وكذا الإسلام إسلام نماذا نسيدو كالوي إن كان طفل مسلما هدو علمها يركا مسلم هدي قالوا أهل ذماهي بلدك الجوغان علمها يقالين أيضا حنانين سنة ee lama laha qof muslim ha looga dhigo walaa xaqa lilmar'ati naagti xaq ma leh idaa nakaxad hadday guursato xaq ma leh hooyo ayeeyo habaryar qofkii meesha soo joogsatay haddiiba ay guursato ninkaas marka qabaa waxaa suuragala inuu ilmahaan dhibsado oo marka meeshii dhib ka yimaado marka qofkii kale waa laga qaadanaya xadaanadii waa laga yeela ilaa idaa nakax in aan tankaxa inay guursato maahane ma lew xadaanatu mid xadaanadiisa in adeer baa dadka ugu sokeeyo in adeerkii baa guursaday ama adeerkii baa guursaday qofkii dadka ugu sokeeyo xadaanada lahaa baa guursaday iyadii marka xadaanadii laga qaadima ninkiina xadaan uu leeyahay iyadiina xadaan ay lahayd marka isku imaatinkoodaan wax dhumin ma laakiin hadday nin kaleo ajnabiga guursato markaas waxaa imaan karta ninkii inuu dhibsado ilmihi waidaa balaqa saqiiru ilmaha yare hadduu gaaro ilmahaas marka oo saa laleeyahay qof la iska siinaya waxa weeye waa ilmo aan tamyiiz lahayn waidaa balaqa saqiiru ilmihii yare hadduu gaaro xaddan xadow yumayizu fiihi uu wax ku kala garan karo khuyira bayna abaweyh labadiisi waalid baa khiyaar la gelina fain ikhtaara axadahumaa midkood hadduu doorto sullima ileyhi waa loo dhiibay marka midka loo dhiibtay marka maasaga meeshuu raba iskala aada kii kale meesha loo ogolaan maayo miya wuxuu laakiin in ikhtaara ibna ibnu wiilku hadduu doorto ummahu hooyadiis kaana cinda abiihi aabihiis agtiisuu noqonaya binahaari maantii liyucallimahu waxa baro wayuadibu haa edbiye maantii odagaa meeshu wax ka baran lahaa iyo waxyaalahaas geena habeenkiina habartuu la jooga fain caada hadduu laabto waktaara alaakhara kii kala doorto dufica ileyh maalin markuu joogu yidhi maya anuu oda habarta mar rabe odagaan rabo isagaa loo geyna fain caada mar labaad hadduu laabto waktaara alawala kii hore doorto ciida ileyh waa loo celina wahaakada sidaas ilaa an yadhara minhu ilaa uu ka muuqdo bihaada midkaas walacun wakhabar marka caqli fasaad iyo junuun inay wax ku jiraan haddii ay ka muuqato qalbiga caqligiisu uusan deganayn markaas meeshii munaasabkaa la fiirina laakiin intiiba ninkaani inuu tamiiz leeyahay baa la garanahayo oo wax khabal oo caqli fasaad iyo uusan ku jirin haddii walac uu yimaado hilo caqliga fasaadinahayo uusan waxba kala soo reexi karin marka kaas meesha maslaxada loo gartaa la saara ama kii markii hore uu doortaya loo dhaafa meeshaas marka haddii ilmaha haddii ay yihiin gabar oo odaga ay doorato habarta waxaa loo ogolaanahay inay ziyaarato u timaado meeshii gabadhu bixi lahayd oo habarta u tegi lahayd oo gabadhan yataa bixbixid iyo socsocod meeshii ay baran lahayd habartaa ka waayeelsan oo wax ka garad roona iyadu inay u timaado soo ziyaarto waa loo ogolaanay
ziyaaraduna hadda kollayba caadada ayaa xukumaysa ee wax maalin walba taagan ma noqonayso haddii odagu uu soo siyaaranayo hooyada xaggeeda ilmaha jiraanna waxa weeye ilmaha iyado inay soo baxaan lama raba isagaa u tega odaga isagaa u tegahaya gabadhii soo baxo odaga soo ziyaara lama lehe isagaa u tega meeshaas uu ugu tegayana lama rabo marka inay khalwa timaado habartii iyo ninkan labadooda ajnabi bay kale yihiin ajnabigaas inuu khalwa ay timaado ama riiba shaki inuu yimaado lama rabo oo haddii gabartu gabadhu ay hooyada doorato odaga aadi mayse gabadha iskala habarta iskala joogaysa habeen iyo maalin odagu asaga waa iska soo ziyaaranaya laakiin wiilkan yarkaa la rabo in wax la tababaro wax la geliyo marka odaga maantii meeshu wax ka bari lahaa iyo hadduu asaga nafsadiisu wax barahayo isaga u tago ilmaha hadda haddii meesha wax ka baranayaan madraso oo jamaaciyo ay wax ka baranhayaan saas oo kale ay tahay waa loo dirahay madrasadaasu ilmahaas marka hadduu habarta doorto uu yidhi habartaan la jirahaya nafaqadii ma ka dhacaysaa odagii habartiibuu doorto oo iskala jira nafaqadii odaga ma ka dhacaysa marka odaga nafaqa ma lagu leeyahay mise laguma laha meeshaan looga hadli maayo baabkeeda horaa looga soka hadduusan mar ilmaha yarkaa iswadi karin odagaa laga rabaa inuu nafaqo hadduu odagu wax waayo ka bacda habarta loo imaana wallahu subxaanahu aclam
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بابكي وكسو بالله من هي نكاح كتابك ماشي وكسو بالله بقى اللبات وحكو جري ومن وجدها ووجد مانع به من هرم أو مرض دائم لم يكره marka nusqooyinka ay ku taalo waman wajadahaa walaa maanica bihi min haramin aw maradin daa'imin لم يكره نسخداس aan moodaa inay u dhow nikaaxna uma baahna oo hadda wax towqaana iyo hima haysaa ma jiro wax maanicihna kuma jiraanu haram iyo marad daa'ima marka karaahiya uma aha hadduu hubaba uu haysto marka haddii uusan xaaji aysan hayn inuu cibaadada iskaga shuqloomaa u fadli badan kii xaaji haysayna awal baa hore loo soo sheegay marka meeshaas wawujida maanicun nusada walaa maanic nusadaas inay ka ansixsan tahay saasa u baab alaaq marka dalaaqa luqatan waxaa la yidhahdaa buu yihi xallu lqayd xarig la furo xarig baa dii la furo xisiyan aw macnawiya wa sharcan xallu qaydi nikaaxi bilafdi laati nikaaxa xarigiisa in la furo weeye alfaada imaan doonta saddexdaas rugni waxa weeye saddex rugni oo lagama maarmaan u ah marka saddexdii rugni midba mar buu wax ka taaban doona yasixu alaaqu furiinku waa ansaxaa min kulli zawji ninkii wax qaba caaqilin wax garanahayo baaliqin qaangaaraho mukhtaarin oo dooranahayo khiyaariska shuruudii marka ninka wax furahaya zawjka wax furahaya shuruuddiisi waa kaas waa inuu zawj yahay naaguusa qabin ma furi karo caaqil waa inuu yahay baaliq mukhtaar ixtiraazaadkiina waa kuwaan falaa yasixu dalaaqu sabiyi caruur yar dalaaqiisu wax ansixima wa majnuunin majnuunki caqligii waa ka maqan wa mukrahin kii la khasbay biqayri xaqin xaq la-aan lagu khasbay mid xaq lagu khasbi doonaa jiro oo ninkii naagti ka dhaarto ilaha iyo baabkaas ku imaan doona oo furiinka suldaanku ku khasbi doonaa jira laakiin midkii xaq la-aan lagu khasbay inuu wax furaa lagu khasbay xaq laguma laha ikraahu marka imisuu la egi ikraaha la leeyahay hadduu wax ku furo furiinkiisu ansixi mahayo ikraahaasi muxuu yihi wuxuu yidhi mila an milu an hudida in lagu lagu tahdiiday weeyo loogu goodiyey biqatlin dil loogu goodiyey waa lagu dilahayaa waleedada furay waa furay hadduu yidhahdo waxba ku furmi maayo aw qadci cudwin xibin goynti xibin baa lagaa goynahayaa gacan baa lagaa goynahayaa ama far baa lagaa goynahaya daada furay waa furay hadduu yidhahdo waxba ku furmi maayo aw darbin mubarix darbigii shadiidka ah hore lagu soo sheegay وكذا شتم عيدين واسدو كلا أو ضرب يسير قراعد ير وهو زوجكنا من ذوي المروءات ذاتك مروءة أصاحي ولا قدار شرفت ذاتك أصاحي نين هدي العايو مجتمع دحدي سدب وين كقبة وذاتك أهل شرف كاء أما هدي القراعه dib weyn ku qaba hayo garaaca yarkaahi ee xanuunkaba ka sokay ihaanin uu ku yahay hadii uu sidaas uu yahay asagana ikraah intii dadka dhexdiisa laygu caayi lahaa oo ninkaas ahlu sharafka marka waxay noqonaysaa tahdiidka noocaasi wuxuu noqonayaa ikraah xaqdarra haddii ay tahay waxa sidaa lagu yeelay marka waxa weeye oo sidaa uu ku furo alaykum salaam waxba ka furmi maayo laakiin waxa ninka khiyaarkiisa ku jiro wax dhib ah oo soo gaarhayaan la arigo qaraabadii ay ugu tirtirsisay ee waxyaalaha noocaas oo kale ayagu ikraah ma shaamil waman zaala caqlu caqligiisu miduu zuulay bisababin sabab darteedu laa yucdaru fiihi aan loogu cudrin sabab aan loogu cudur daarin ka sakraani wey sakraankaasi waxbuu cabay waxaasuu cabaa caqligiisii dhumiyey cabitaanka marka hore uu ku uu cabayna awalba xaaraan buu ka ahaa marka loo cudur daari ma waa dadka khamrada iyo iska cabahaya oo caqliga ay ka dhuminayso caqligaas ka dhumay ninkaas caqli dhumkiisa waxba loo fiirin ma waman zaala caqluhu caqligiisu midku zuulay bisababin sabab laa yucdaru fiihi aan loo cudur daarayn ka sakraani wey wacalayka salaam ومن شرب دواء دواء متكي عبي يزيل العقل عقل زولية بلا حاجة باهي أسوأ أنو قبل دواء باهي كقصبتين أي سنجرين يقع ضلاق فرين كسوى دع إن كاس مرك عقل يسيو بلا شرب مية هدي أسوأ أو عقل كم قيها إسكها الله فرين وكوها الله فرين كسوى على مرسينا محايا العقل كان كرمي وحق عردار كله هما daawada marbaa qofka waxaa loo cabsiinaya caqliga zuulinaysa camaliya jiraaxiya lagu sameynaya waxbaa lagu sameynaya oo in caqligan laga zuuliyo loo baahan yahay qofkii uu uusan wax garanayn garaadkii uu ka dhumo loo baahan yahay kaas waxa weeye waa xaaji wey baahi baa timid laakiin kan asagoo aan wuxuu u baahan yahay la arag buu daawo cabay daawadiiba caqliga ka dhumisay marka caqligiisa inuu dhumiyo xaaraan bay ka ahayd haddii uu marka xaaladda noocaasa wax ku furo dalaaqa waa ku dhacahaya ninkaas laga soo qaadi maayo ninkaan caqliga lahayn laga soo qaadi maayo majnuunkii oo kale laga soo qaadi maayo maxaa yeelay majnuunku sababta uu ku waashay asagoo wuxuu wax ku leeyahay ma wax duruuf qaahira oo ka khasar ka xoog badan baa caqliga uga dhum walahu an yudalliqa binafsi naftiisa inuu wax ku furuu leeyahay isaga naftiisu inuu furo walahu an yuwakkila inuu wakiishana waa leeyahay walow imra'atan bihi naagi awal wax ma guursan jirin waxna ma furi jirin marka masalo oo khaas uu meeshaa soo geliyo awal wakaalada waxay ku xirnaan jirtay qofku wixii asagu uu samayn karo ayaa loo wakiilin jiray marka masaladaas wuxuu ka dhigay mustafan walilwakiili wakiilkii waxaa u sugnaaday an yudalliqa inuu furo mataa shaaca markuu doono haddii la yidhi adaa wakiil ah inaad furtid maanta inuu furaa shardi maahan hadduu doono bilka bacdu furahaya hadduu doono markii uu doono fura marka qofka la wakiilanhayaa naagna waa noqon karaa naagtuna midii uu furahaya lafteeda waa noqon karta oo iyada lafteedaa la wakiilan karaa laakiin idaa qaala lizawjati hadduu xaaskiisu ku yidhaaha dalliqii nafsaki naftaada fur oo faqaalat ay tidhaha cala lfawri si degdega dallaqtu nafsi naftaydaan furay dalqat waa furmaysaa markaas meeshaas marka haddii oo ayada isfur uu yidhi waxbuu hansiiyey arintii wakaalad keligeed ma aha marka waxa la hananayana degdeg in uu qofku u aqbalaa la rabaa marka hadday degdeg u tiraahdo waa isfuray waa furmaysa waynaa qarad hadday dib dhigtana falaa may oo muddo hadday ka soo wareegto oo aysan isfurin ma furmayso maxaa yeele wax la hansiinahayay ahayd ayada ilaa an yaquula inuu yidhaahdo maana balliqii nafsaki naftaada fur mataa shiti markii aada rabtid isfur hadduu yidhaahdo taasi marka eh, mar alaali markay doonta isfuraysa wayamliku lxuru ninka xurtahay wuxuu hananayaa alaaa tadliiqaatin saddex dalqadood buu hananaya weli waxaa lagu jiraa zawjkii baa lagu jira saddex dalqadood buu furaa buu hanana walcabdu dalqatayni adoonkuna laba dalqadood buu hanana marka nin walba wuxuu takrifali karaa intaas wey wayukrahu alaaqu min qayri xaaja xukunkii dalaaqu marka galo dalaaqu karaahiyo weeye haddaan wax danahi keenin markii noloshu socon weydo oo ay istaagto oo noloshu socon weydo meeshii qaab in loo socdaa suurogelin weydo markaasaa eh, furiinkii imaana weliba asaga naftiisa tillaabooyin baa loo sameeyey wax hal mara la tuurahayo oo hadhowtee dadka shallaayahayaan lagama dhigin fursadaa la siiyey hal dalqaa uu tuurahayaa inta ciddadaani ay eh, had- intii ciddadii lagu jirto lagu jiro bal inna da- qofkii awal markii ugu horreysay wax ismoodsiiyey isu soo waansado fursaa la siinahaya marka haddii qofkaas isu soo waansado oo markaa kabacdi in noloshii socon karto loo maleeyo haddana mar labaad la eh, laysku laabto eh, haddana haddii sidii oo kale haddana shaqaaqa uu dhasho mar la- sad- mar labaad marka saddexaad furiinkii waa mid lagu kala tago aan la isku soo laabanay marka waa karaahiyo xaaje la-aan oo reerkaa ku burburahaya macno la-aanta wathalaathu ashaddu saddexduna waaba ka sii daran tahay saddexdu waa sii daran tahay saddexdu haddee eh, in badan waxaa u dambeeya shalay ayaa u dambeeya saddex haddii isku mar la tuuro shalay baa u dambeeya in badan maxaa yeele qalbigan dadka rabbigayba subxaana wa tacaala ayaa wada lacala allaha yuxditu bacda dalika amr inay hadhowtadii eh, qulubtii isku soo noqotaa laga yaabaa dariiqiina waa lasoo duugay marka saddexdu waa sii daran tahay oo alle subxaana wa tacaala wixii awal uu siiyey oo fursadaha ahaabaa qofkaan iska dhumiyey marka hadhowtadii haddi saddex dalqadood baan wax ku furaysa in yeelahayaa oo la soo joogsana wa jamcuhaa in la kulmiyo saddexdii fii duhrin hal daahirnimaha ashaddu sii daran bu hal daahirnimaha in lagu kulmiyo eh, waa sii daranta marka saddexdaasku mar la tuurahaya iyadu wax oo wanaagsan maaha marka dalaaqii hadda markaan wuxuu ku yidhi waa makruuh mar marka qaarkood waajib buu noqonaa haddii ninkaani naagti uu ka dhaarto ee afar bilood wax ka badan oo suldaankii uu sugo muddo u qabto muddadii ay dhammaato hadda ka bacdi inuu isku dhajiyo ma laha waajib bay ku tahay hadduu isku adkeeyana suldaanka far- faraha la gela uma markaa dabadeed oo xukunkiisu saas yahay aalaaqu calaa aqsaamin qaybooyi guud ahaan ee furiinkii hadda xaaje la-aan waa waa karaahiyoyi haddii xaaja jirtana waa bannaan yahay markaas oo xukunkaas la saleeyey ka bacdigeed ayaa haddana axkaam kale soo dabagelaysa oo furiinkii la furahayay dhexdiisa soo gelaysa aalaaqu calaa aqsaamin sunniyun mid sunno loo nisbeeyey oo jidaysan wa bidciyun mid oo bidco loo nisbeeyo muxaramun la xaaraameeyey wowdaas meesha inay geli karta ilama aha aniga wowga meesha igu dhigan wa bidciyun muxaram oo la xaaraantinimeeyo wa khaalin can shubha wa khaalin can sunnati walbidca mid sunnada iyo bidcadaba ka khaali ahoo sunni iyo bidci midna lama yidha saas mar baa loo kala qaybshaa marna sunni iyo bidci kaliyu noqonaya kii mamnuuc ahaana waa bidca kii kalena waxa weeye waa sunno wuxuu yidhi faama sunniyu fahuwa an yudalliqa inuu furo weeye fii duhrin daahirnimo lam yujaamic fiihi uusan u tegin daahirnimo uusan u taaban haddii uu ku furo waxa weeye sunni daahirnimay ku jirtaa xayd maaha mana taaban daahirnimadaa dhexdeeda. wlbidciyu lmuxaramu kii la xaaraantinimeeyey an yudalliqa fi lxaydi xayd inuu ku furo wey bilaa ciwadin ciwad la-aan bilaa ciwadin ciwad la-aan buu ku furay marka ayadoo xayd ku jirta ma furi karo haddii ciwad meesha uusan jirin ciwadku waa baabka noo imaan doono la yidhaahdo khuluc ayadaa iska furayso waxbay iska bixinaysaa xoolay bixinaysaa markaas shardi looga dhigi maayo inay daahirnimo ku jirto shardi looga dhigi maayo daahirnimo inay ku jirto laakiin haddii aan wax ciwada xoolo la ay bixinaysaa uusan jirin furiin uun caadiga u yahay daahirnimaa loo baahan aan lagu taabo aw fii duhrin daahirnimo hadduu ku furo jaamaca fiihi uu ku taabtay labadaasba waa ka mamnuuc hadday dhiig ku jirto iyo haddii daahirnimo uu ku taabtay fa idaa facala hadduu sameeyo oo labadaas midkood uu ku furo ama xayd ama duhur uu ku taabtay nudiba lahu waxaa loo suneeya an yuraajicaha inuu soo celiyo si uu uga baxo dembigaa uga baxo cabdullaahi ibni cumar markii xaaskiisii uu furay iyadoo ku jirta xayd ku jirta oo nabiga sal allahu alayh wasalam loo sheegay wuxuu yidhi murhu falyuraajic u sheeg bal ha soo cesho wa ama alkhaali canhumaa can asunnati waalbidca fa dalaaqu saqiira tii yarayd furiinkeedii wey gabar yar baa la furay walcaaisati tii quusatay min alxaydi xaydka quusatay waalxaamili tii uurka lahayd wagayri lmadkuuli bihaa midii aanba loo gelinba intoodaasi waxay kale yihiin dad ciddadoodu dheeraanayso xaydkaana ciddadoodu dheeraanahayo maaha midii xayd ku jirtay intaan dhiiggan loo tirin maayo wixii ka dambeeya ayaa xisaabtu imaanaysa midii daahirnimo uu ku taabtay ku jirtayna daahirnimadan loo xisaabin maaha marka ciddadiibaa ku dheeraanayso fadalliquhuna liciddatihinna sidii loo yiri ku imaan mayso laakiin midaan ah isadaa saddex bilood bay iska tirsanaysa saddexdii bilood dib u dhici mayso xayd ay ku jirtaana ma jirto saqiira haddii ay tahay sidii oo kaleo dhiigba kumaba dhaco waana la taabtay marka saddexdii bay iskaga tirsanaysaa xaamil haddii ay tahay uurkay ku tirsanaysaa kayri lmadkuuli biha midaanba loo gelin midaas ayadaana ciddaba maba laho isla markaanba ciddaba maba jirtaba oo wax dib usii dhacahayaa ma jiraan famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduuna marka intoodaasoo dhan wax ciddadii gadaal usii dhacaysa ma jirto sidaa darteed wax dembiya kuma jiraan meeshaas markaa dee in laba kaliya loo kala qaybiyo kuwaan dambe lagu daro dalaaqa sunnigaana waa suuragal sidaa saddex uu kala qaybshayna waxa weye culimmada qaarkood siday u kala qaybshayn meeshaas hadda wuxuu uga baxay zawjkii hadda markaan wuxuu galay siiqadii oo siiqadii oo muxuu ahaa wax lagu furi lahaa ama intaan soke waxayba ku saabsanaan kartaa zawjadii bay ku saabsanaan kartaa sunniga iyo bidciga alfaadii marka uu ku furi lahaayo siiqadii ah walalfaadu alatii yaqacu biha dalaaqu sariixun wa kinaaya waxay u kala qaybsanaysaa mid cad iyo mid kinaaya kinaaya hadde waxa weeye waa midaan toos ahaynoo wax meesha ku qarsoon yihiin waxbaa qarsoon haddii mar kinaaya la yidhaahdo marka isagaa labadaba kala tacriifin doona fasariixu yaqacu bihi waa uu ku dhacahayaa nawaa bihi dalaaqa furiin u niyeysanyaa amla uma niyeysana marka sariixaasi waxa weeye wax kalaba ma ixtimaali kare furiin kaliyuu ixtimaali kara alfaad furiin loo isticmaalo wey hadduu mar ku dhawaaqo ma niyeysan laga yeelin marmar baa jirta carabka iga dafay iyo haddii ama ma niyeysan marmarka qaarkooda wax qaryanaha qawiyaho suldaanku uu fahmi karo oo maalan haddii naagta magaceeda daaliqu la oran jiro yaa daaliqu yiro magaceeda naadinaya iyada furi mayn waxaa imaan karta waxyaalo oo markaa suldaanku uu ku qanco ninkan ama carabka ka boobay ama furiin uma jeedin adiga haddii waxyaalo uu noocaas oo kale yimaadaan yeelkooda laakiin hadduu furiin ku dhawaaqo oo uu yidhaahdo siiqadan sariixa waa niyeystay ma niyeysan loo raacin walaa yaqacu bilkinaayati midka kinaayada ku dhici maayo ilaa an yawiya bihi inuu la niyeysto maana adalaaqa furiin marka hadduu kelimadaa ku dhawaaqa maxaa ka wadaa laleeyahy فالصريح لفظ الطلاق فرينك لفظ جسوي والفراق والسراح سدح دو داس قرآن كسور عرورتي سدح داس وحليه هو صريح لقد داس عربية سدح داس وسوق هذي تعي لقد عجمية ولك استبل لقد شيء واضح وهو يقانا فرين معنا وحكا عن لو يقان عن لو أقول مركز وحنا نقول عيسك صريح فإذا قال هدول طلقتك وكفر أو فارقتك أو سرحتك أو أنت طالق أو مطلقة أو مفارقة مثل فارقة أو مسرحة مثل سوفية الطلقة وفرانيسة ما سد وفرميسة سد حراس كلمة أو سراح إفراق إيو إيو وحياله كتصرفي اسم فاعل اسم فعول ملك محوها كتصرفي وكفر ميسا بي طلقة وفرميسة mise dulliqat uu yidhi taasna waxa weye waa laga furahayaa waan ka furmaysaa sawaaun nawaa bihi talaaqa furiin u niyeysamiyaa am laa uma niyeysami waa iskula mid hadduu marku dhawaaqo furiin baa loo ictibaarin furiinkaas hade marka wixii cadad ku jiraan iyo waxaan cadad ku jirinna gadaal buu xoogaa wax ka taaban doona walkinaayaatu qowluhu qowlkiisii weeye anti khaliyatun khaalibaad marka khaaligaas waxay ka khaali tahay waxay noqon kartaa nikaax baa khaali ka tahay zawj baa khaali ka tahay wax kalaa khaali ka tahay labadaba waa waa noqon kartaa marka hadduu laba shay noqon karo maxaa ka wadaa baa leeyahay anti bariyatun beri baa tahay anti battatun waa go-an tahay baa-inun waa dheer tahay xaraamun xaraamtu haddee furiinka keligiis kuma yimaadee dihaar baa jira oo isaguna xa- xaraam la yidhaahdo miduu dhaarka wado ayaa iska imaan karta marka hadduu xaraam yidhaahdo xaraamta maxaa ka wadi furiin miyaa mise wactadii cidda tirso ictadii wax xisaabsana waa iska noqon kartaa ciddadii tirso waa furan tahayna waa noqon karta taqanaci wejiga daboolo maxaa istabri ishubso bal inay ilmo calooshaada ku jiraan iyo in kale waa furan tahayna waa imaan kartaa diintaada u taxadaro sidaas oo kale faman waman waqaca fi shubhaati waqaca waman istabra Mhm, faqad istabra lidiin sidaas oo kale waa iska noqon karta istabra taqanici istabool wejiga daboolo madaxa madaxa qarso marka hadda madax qarsigaasi iska kay xijaabo waa iga furan tahay inay tahay wax kalaba waa iska noqon karta ahl xiqiib biahliki ahalkaaga haleen iyadoo marka ahl xiqiib biahlikidaas marna waxaa loo isticmaalay furiin marna furiin looma isticmaalin muxuu ahaa hilaal ibnu umaya miyuu aha mise maraar ibnu rabiica ninkii oo saddexdii nin oo qaswadii tabuug ka hartay oo mid kacab buu ahaa kacab ibnu maalik marka wuxuu yidhi alxaqi biahli horad ciddiina iska aad markii horeysana waa cadaystay ma furahayaa mise marka waxa la furiin lama sheeg saasuu wuxuu yidhi horad ciddiina iska aad ilaa rabbiga subxaanahu watacaala arrintaan uu meel u kala rido marka meeshaas waa iska waadix inuusan furiin karin وحبلك على قاربك حرقاغو wuxuu kuu saaran yahay luquntuu kuu saaran yahay marka xarigaaga luquntuu kuu saaran yahay waa qof oo ikhtiyaarkeeda iskaga socotaa tahay inuu ka wadana waa suuragal inuu leeyahay furiinkaaga waa lagu dhammaystirana waa suuragal wanaxwu dalik aw qaala wuxuu yidhi ana minka minkii daaliqun anigu xaggaaga waa ka furan anta minii daaliqun hadduu oran lahaa sariix baa laga soo qaadi lahaa laakiin naagta nin ka furmi ma ninkaa wax furi jiray maaha naagta wax ma furi jirin marka xaggaagaan ka furan aw fawada talaaqa ilayha furiinkiiba iyada u bandhigay faqaalat waxay tii wuxuu yidhi isfur marka waa furanahay ma haysan orana waxay tihi anti daaliqun adaa furanay tii furiinkiiya isaga u tiiris aw qiila lahu waxaa lagu yidhi alaka zawjatun xaas ma qabtaa فقال وحبير الله ما يمشي أو كتب كتب الطلاق إيه كتب لفظ الطلاق قرين لفظ جيس بقرة فإذا النواب بجميع ذلك أنت صنع دوك وذي الطلاق وقع ونع أنت صنع كنايات دوك حساب وألفات سق قدت بون وإن لم ينوي هدو سن سنة لم يقع دعمة مركا كواس نوحو كدري كنايات وإن قيل له هدي لي طلقت امرأتك حاسة يوم فرته فقال ويرى نعم طلقت وكفر ما يسمى طلقت ولا غفر هاي فريم بالغ حكمنا مركا وفري إيو مكا ما فرتي ها ويري وحنا هل دلقو اسكا واضحو هل دلقنا بنانكا اسكا تالا hadduusan mar asagu cadad sheegin cadad niyeysan hal dalqadaha dhacday hadda ka bacdi haddii dalqado hore u dhimanaayeen dalqado kale u dhiman yihiin markaas rajcaa suuragal waidaa qaala anti daaliqun waa furantuhu yiri wanawaab bihi wuxuu u niyeystay iiqaaca dalqatayni laba dalqadood inuu rido ow alaain saddex waqaca maana waa intuu niyeystay waa dhacays saddex dalqadood ayaa furantuu yiri asagu waa furantuu yiri laakiin qalbigii uu cadad ka niyeystay cadadkaasi waa dhaca hadduusan cadad niyeysana waa furan tahay yiri in hal xab mida keligeed ayaa ku dhacaysa hal mida keligeed ayaa ku dhacaysa وكذا سائر الفاظ الطلاق الطلاق فرين فرينك الفاظ سي كلام واسيد وكلا صريح او كنايه مدك كنايه عمرك كو دواقه عدد نيست عدد كاس وا كدع وين اضاف الطلاق فرينك دو اضيف الى بعض قبل من ابعادها ناكت ابنهدي كمده مثل ان قال انه مثل ان قال وذلك مثل ان قال انه يريو كلا ويه نصف كذلك نسك على فرن دلقة دلقة واحدة هل دلقة هاي كفر ميس دلقة كلا كلا بر من ميس أيضا ما كلا حريسو مركز سوون عدد من الشيئين وفرن تهيري أذو وفرن تهيري قد يدو إلى نسك على فرن إسلاميتو فرنكو كلا بر من مايو وكذا إذا قال هدو إلى أنا سيدو كلوي أنت ضالق وفرن تهي نصف الدلقة دلقة دونا كلا بر من ميس ونهاتونا كلا بر من ميس أو ربع دلقة دلقة دلقة هل دلقة أي فرميس وإذا قال هدويرا أنت دالق ثلاثا سدح بفرنتا إلا دلقة هل مدى ما هني دلقة دلقتين استثنوه اللقضة وحوس كده يا معروف إنه قفك وحشوه وحكسه وحريبه استثناء سوى حسك معروف هو مركا دويرا سدح بفرنتا إلا هل ما هني لا بقى لقى سوقات هل كو كريبا لقى بحث أو ثلاثا إلا دلقتين سدح بفرنتا إلا دلقة ما هني دلقة دلقتين hadduu yidhaha saddex baa ku furanta ilaa hal dalqa maaha halkii laga soo reebaya labay ku tegaysa hadduu yidhaha saddex baa ku furanta ilaa laba maahana hal mid ay ku tegaysa aw alaaan ilaa alaaan saddex baa ku furanta ilaa saddex maahana daluqa alaaan saddex bay ku furmaysaa saddex saddex kama baxdo kama guri karto istifna la yaqaan maankaas wain qaala anti daaliqun in shaa allahu haddii alla doonu yidhaho lam yasha illaahu وكذا إلا أن يشاء الله الله إنه دونا ما أنا وفرنت أدورا لم تضل لم تطلق فرم ميس وحه وحكو حري وحلا جرن كرما ربي مدوني مدوني وح أنا وأنا قانا معه مركا وحه وحكو فري وحنا دعا يعني سدعا مجهولة وي مركا كاس وحكو حران أحبا لك سوق قادم ويجوز تعليق الطلاق على شرط شروط shuruud in lagu xiro furiinka waa waa waa suura waa bannaan tahay oo waxaa suuragal ah inuu yidhaha waxaas waxaas hadday dhacaan waa furan tahay markii wixii dhacaan bay furmaysa وإن علقه على شرط هذا شرط كل حرم ووجد ذلك شرط شرط قاسنا له حرم بلقة وفر ميسا مركز انت شرط قاس آن لهلين ولي فرم ميسا مركز shuruudii uu marka sii dhex galay faidaa qaala lizawjatii hadduu ku yidhaha xaaskiisi in xiti haddii dhiig kugu dhaco faanti daaliqu waa furanta daluqat waa furmaysaa bimujaradi ru'yati damin marka ugu horeyso ay dhiiggiiba aragto markaasay furmaysa meeshaas marka waxaa suuragala dhiiggii waa igu dhacayo kuma dhacay in la isqabto labadoodii waa furan waa furnahayo ma furnid faidaa qaalat hadday tiraa xitu xaydku waa igu dhacay fakadabaha isna uu beeniyo falqawlu qawluhaa qowlkeeda wey maca yamiinaha dhaarteeda la jirka ayaa la dhaarinaya warkoon sida sheegtay oo haweenkii wixii arxaamtooda ku saabsan waa loo aaminay walaa yaxilu lahunna an yaktumna maa khalaqa allaahu fii arxaamihim taas ayaa loo aaminay wain qaala hadduu yidhaha in xibti haddii xaydkugu dhaco fadaratuki daaliqa naagta kaloo lagula baaliqun midda kaloo lagula qabaa furan hadduu yidhaahdo oo faqaalat ay tiraa xidtu dhiig waa igu dhaco fakadabaha uu beeniyo fal qowlu qowlu qowlkiisii uu walam tadluqi addaratu ma furmayso marka qo- ayada ee wixii ku saabsan wixii riximkeeda ku saabsan ayadaa loo aaminay laakiin midaas kale wixii ku saabsan loo qaban wain qaala in kharajti haddaa baxdid ilaa biidni idankayga maahane faanti daariq waa furanta guriga haddaa ka baxdi anaa ku idin uma adina lahaa fi lkhuruuji bixitaan uu- uu uu ogolaado maratan hal mara oo fakharajat ay baxdo uma kharajat markaa kabacda- bacda dalika ay baxdo bilaa idnin lam tadluq furmi mayso markii horeyse wuxuu yidhi haddaa idan laaan baxday waa furanta asagaa idnay idankii bay hadda ku baxday mar dambena idan la-aan bay ku baxday intaan uu wax ku xiray takraar ma keenayso wax soo noqnoqonayo intuu ma keenayso shardi uun ee uu xiro hal- hal mar ahay baxday shardiguna ma soo takarura lam tadluq furmi mayso wain qaala kulamaa kharajti mar kastoo aad baxdid ilaa biidnii fahanti daaliqun hadduu saas yidhaha mar kastoo aad baxdid idan la-aantay waa furantahay hadduu yidhaahdo fabiayi maratin kharaj kharajat mar kastoo ay baxdo biqayri idni daluqat waa furmaysa kulaamaadaa takraar keenaysa mar kasta laakiin markii hore wax takraari ma aysa olin haddaa baxdid idan la-aantay waana baxday idankiisay ku baxday intuna takraar ma keeni wain qaala mataa waqaca calayki dalaaqi mar allaale markii furiinkaygu kugu dhaco fa anti daaliqun mid furan baa tahay qablahu hortiis alaaan saddex baa ku furan haddii dalaaqaygu kugu dhaco saddex baa hortiis ku furanta marka waa hadal dowr ku jiro haddii dalaaqa hore eh, saddexda la tixgeliyo midka dambe maba jiraba wax dhicima kii dambena wuxuu ku xiran yahay eh, kan horena kan dambuu ku xiran yahay marka dowr wey wax iska daba wareegaya weye marka hadduu saas yidhaahdo uma qaala bacda dalika marka hadduu iska aamuso marka wax maba jiraan uma qaala bacda dalika hadduu yidhaahdo anti daaliqun waa furanta hadduu yidhaahdo daluqat waa furmaysaa almunajaza kii la gooyey faqad oo kale ah midkii tacliiqu ku jiro saddexda horoo kan ku xiran ma jiraan maxaa yeele boos ma heli karaan